kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xirgaadi gajagua oo kenyaanka ugu baaqay inay fursad siiyaan wadahadallada ay dowladdu bilowday qof qaxootiya lagu dilay kaakuma waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan adeega korontada oo la gaarsiiyey tuulooyin ka tirsan wajeer dhanka soomaaliyana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan ciidanka amniga gurceel oo soo bandhigay eedeysano dil geystay iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu dorkoroon taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha lixaad ee juun ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afar iyo labaatanka bisha barakaysan ee dulxija ama carafo sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagua ayaa shacabka ku booriyey inay xiisada dejiyaan oo ay fursad siiyaan wadahadallada ee dowladda gudagashay ee lagu xalinaya tabashooyinka jira gajagua ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka muranga hoosta ka xariiqay in hogaamiyayaasha wadanka anirahda in hogaamiyaha waddanka uu dhegaystay dadweynaha taasoo keentay inuu meesha ka saaro hinti sharciyeedka amaaliyadda ee sanadkan waxa uu carabka ku adkeeyey in dhallinyarada dibadbaxyada sameeyey madaxda lasoo doortay hogaamiyayaasha diimeed iyo ururada rayidka laga doonayay inay madaxweynaha garab ku siiyaan sidii looga wada hadli lahaa ee arrimaha u baahan in xal loo helo si dalka ay ugu jirto nabad waartaa
Mimi niseme tulikuwa na shida mingi, lakini tumeanza kutatua mambo ya barabara za Maumau, mambo ya hizi barabara zingine. Tumeanza kuuda maneno tukiongozwa na rais, na hivi karibuni ma, wale makontrakta watarudi, tuendelee na kazi, na hii kazi yetu itafanyika. Na mimi niseme vile viongozi wamesema hapo, wacha tukuwe na amani katika Jamhuri ya Kenya, wacha tuache kelele na vurugu. Hii vijana yetu Gen Z na wengine tumewasikiza, and you have a point, lazima msikizwe. Hata sisi tumebadilisha maboma zetu. The way mimi nililelewa ni tofauti na vile tunalea watoto siku hizi. Unasikiza watoto, huwezi kutoa tu amri kwa nyumba. Watoto siku hizi wanasikizwa, na sisi wazee kidogo tuko na experience. Wacha tuketi tuunganishe your knowledge and our experience, tuweke pamoja, it is good for this country. Vile rais amesema tuachane na finance bill, wawache furugu. Walinisikiza, especially for this region yetu ya mlima, there were no issues. I want again nikiwa hapa Murang'a kuuliza Wakenya wote, now that the president has agreed we engage, tuanze kuongea, tulete maneno chini.
ciidamada booliska ee dalka ayaa sheegay in hal qof lagu dilay xerada qaxootiga ee kaakuma ee ismaamulka turkana tani ayaa timid kadib markii isku dhac uu dhex maray laba ka mid a bulshooyinka qaxootiga ee xeradaasi hoyga u tahay dhacdadan ayaa lasoo tibiyey aagga aan idhaahdee dhacdadan ayaa laga soo tibiyey aagga tuulada kalobyey wararka ayaa intaasi ku daraya in dhac in isku dhaca ay labada qof oo kale aan idhaahda in isku dhacan ee laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen shirkadda dowladda dhexe u qaabilsan in adeega korontada la gaarsiiyo degmooyinka waddanka ee loo soo gaabiyo rereg ayaa korontada gaarsiisay tuulooyin ka tirsan ismaamulka wajeer mashruucan korontada lagu gaarsiinayo qeybo ka mid ah koonfurta iyo galbeedka wajeer ayaa waxaa ka faa-iideysanaya boqolaal qoys shacabka ayaa ka mahad celiyey adeegadeega korontada ee loo geeyey waxaan rabaa inaan mahad gooni u celiyo dowladda dhexe xildhibaanada ay ina masalahayaanna maanta inoo fadhiyaan oo arrintan soo diyaarisay iyo rereg rereg waa waxaa la dhihi jiray shirkadda ku shaqale inay gaarsiiso korontada tuulooyinka aanan ku xirnayn korontada waddanka owen marka stationkan aad la socotaan oon hadda hoos fadhino oo habis weynay waa station aada u ballaaran wuxuu korontada siiyaa degmooyin wajeer west ka mid ah kuwa wajeer south ka mid ah iyo kuwa countiyada kale sida garis iyo siolo sidaa ku warqabtaan sricho korontada way ka faa'iiday madoogash oo dhinaca siolo way ka faa'iiday dhinaca garis way ka faa'iiday marka waxaa anaga codsiga annaga wuxuu yahay madaxdii joogtay deegaanka haddaan nahay inaan u sheegno dowladda dhexe xildhibaanadan arjigan ay gudbiyaan oo ay tahay in aan helno magaalada hawsweyne sidaad la socotaan aad bay usii ballaaranhaysaa horumar ballaaran baa ka socda waxaa ka furan hadda warshadii biyaha saad sheegaysid sidaad la socotaan biyahaan cabayno haws yaa lagu hagaajinaya maalmahan warshadda iyada waxay u baahan tahay koronto aada u ballaaran engineer bashiir wuxuu ii sheegay inay keeneen mashiimo aad u qaali ah uu ka soo gaday china oo rabitaankooda u yahay inay saddex jimbaar biyo wanaagsan u saaraan noodistan ay anfacaan kenyada kale iyo biyaha gaarsiiyaan marka codsiga annaga wuxuu yahay transformal ayaa aada noogu yar waa 100 kv k- k- k- k- kilo kva waxaan u baahan nahay inala siiya 200 kilowatts and above transformer ah taa keli kuma xirno warshada keli warshadooyin badan baa magaalada ka hirgeli doonaa goordhow iskuullada sega secondariga brimariga dispensaryada isbitaalka naftiisa eh, masaajida madarasooyinka kudi waxay u baahan yihiin in korontada si fiican loogu xiro magaaladana cabaadka iyo waad maqlayseen cabashada odayaalka oo ahayd korontada way nagu yartahay hanoola ziyaadiyo labada dhinacbo eh, in maxaa rabaa marka koronto- eh, transformerskaas codsi aan dhibahayn waa in nala tixgeliyo insha allah marka waxaa kaloo codsi dhibahayaa insha allah dowladda khayr allaha siiyo through the office of the both mps samatar iyo qanjara way gaartay feeska labaadna kol laba lag boqol ilaa iyo guutija way mari doontaa waxaa codsiga annaga ah waddada madax libaax ilaa iyo caldhuumaal in la gaarsiiyo halkan abaqoorey bay ku eg tahay waxaan rabnaa ilaa iyo qodqod dhamaajaley dalsan aboore lafaha qod ilaa iyo wareegga hoose kudi inay soo gasho ugu xirnaa rabnaa insha allah marka intaa kadib waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaashay maxfuuda aniga
Mimi nina furaha nyingi eh, na nataka kushukuru RIREC kwa uzinduzi huu ambao eh, hafla ya leo tumeweza kufika hapa tukiwa na managing director eh, hapa Habaswein supply ya power haikuwa mzuri sana, ingawa nimeona staff na eh, manager wa hapa wamefanya juhudi kubwa, hatuko na shida nyingi.
baabulahayta maanta inuu hor u socdo waaba aragnaa daliilkeedaan aragnaa sababtoo waxa meesha laga suubiyey baan arkaynaa baabulahayt waan ka dhergi doonaa si fiican bayna noo anfici doontaa mimi wangu naona hii ni maendeleo ya kupeleka eh, nani eh, faida huko kwa mashinani na mbeleni hapo tulikuwa na vile wazee walisema kuna shortage ya, ya electricity katika hapa kwa kusema kweli kuna hii manyate ambayo karibu hapa hawapati eh, electricity bila takwa hiyo pia tunataka tunataka ushughulikiwe samatar magaalada
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliya ee niisa ee ka howlgala deegaanada maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay maxamed cismaan cabdiraxmaan oo ku eedeysan in habeenno ka hor uu degmada gurceel ku dilay liibaan aadan ibraahim oo ka mid ahay dhallinyarada magaaladaasi taliyaha nabadsugidda gurceel laba xidigle maxamed tabane oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dabagal ibaaday goob dheer kadib ay ku guuleysteen soo qabashada eedeysanaha islamarkaana baaritaan kadib loo gudbi doono cadaaladda wuxuu intaasi ku daray inay jiraan dad waa dad qalqalgelinaya amniga islamarkaana tallaabo sharciga laga qaadi doono dadka kiliibyada soo duubaya magaalada qalqalka ku ridaya barakicinta ka shaqaynaya barbukisyada maalmahan soo batay oo beensalka oo dadka qoryaha wataa ay saaran yihiin waxaan rabnaa amniga magaaladu mid lagala gorbartamaya dad ma ahan maanta meeshaan waxaan rabnaa magaaladan hal milyan ka badana ku nool amniga u baahan tahay qof iyo labana qalqal ma geli karaan waxaa shalay ciidanka atmis ay ku wareejisay saldhigga deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jabada hoose ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaasoo noqonaya saldhiggii afraad ee lagu wareejinayay wejigii saddexaad ee atmis ee laga saaray munaasabadda wareejinta waxaa ku sugnaa ku-xigeenka atmis wuxuuna hosta ka xariiqiyay in atmis ay ka go-an tahay taageerida qorshaha kala guurka ee soomaaliya si loo soo celiyo nabadda iyo xasiloonnida gobolka gaashaanle muxudiin axmed oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka mahadceliyey islamarkaana u mahadceliyey ciidanka atmis iyo sidoo kale ciidamada k d f ta ee kenya sida ay uga horeen naftooda ka qaybqaadashada sugidda amniga jubbaland sarkaalka xafiiska qorsheynta kala guurka ee ansos santos coka ayaa sheegay in ansos ay sii wadi doonto bixinta taageerada saadka si loo xaqiijiyo kala guurka guuleysta markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi arabiya ayaa bayaani soo saartay waxay ku cambaaraysay in israa'iil ay sii ballaarinaysa deegaameynta ay ka wado daanta galbeed ee la haysta ee dalka falastiin sacuudi arabiya ayaa hosta ka xariiqday inay si adag uga soo horjeedo xadgududyada ka dhanka xeerarka caalamiga ay ku howlan tahay israa'iil waxay sheegtay in go-aanka lagu lagu sii ballaarinayo howlaha deegaamaynta ee daanta galbeed uu horseedi kara cawaaqib xumo aan wanaagsanayn sidoo kale waxay xusay in tani wax u dhimayso xasiloonnida gobolka bariga dhexe oo ayna sii hurinayso calaada haatan jirta warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda star f m waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkaan ka akhriyey